waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waxaan ka mid ahay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkan australia ee muddada dheer deganaa waxaana dalka soomaaliya dib ugu noqday arrimo faamil markii hore iyo jaaliyaddan soomaaliyeed ee dalka australia codsi xaggeeda iga yimid dabadeedna dalka labadii kun iyo tobankii ayaan tegey waxaan markii aan tegey la iga codsaday inaan la shaqeeyo dowladdii madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ouna ra-iisul wasaaraha ka ahaa madaxweynaha hadda jooga mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo markaas ra-iisul wasaare ka ahaa xaaladda oo adkeeday markaas awgeed inaan contribution ka geysto muxuu ahaayeeto arrintii markaas taagneed oo aheeday la dagaalanka argagixisada waa gartay marka labadii kun iyo tobankii markaa tagtay ilaa iyo hadda maxaa isbedelay bay kula tahay markay noqoto ama ammaanka ama waddanka guud wax weynaa isbedelay markii aniga aan tegey soomaaliya dadka ay wey yaqaanaan waddada ayroboodka ka baxda oo muxuu ah lamar afar marta oo madaxtooyada gasha wax allaala wixii ka jira galbeedka waxa weeye waxaa haystay shabaab waddadaas lama mari karin wixii bari ka jirana wixii dowladda markaa jirta raacsan ayaa joogay inta marka masaafo ah oo macnaha dalka oo maaragtay laga haysta waad garan kartaa fifteen may waxaa jooga al-shabaab boostadii iyo jubba waxaa jooga shabaab waddanka wuxuu magaaladaas waxay ku jirtay yacni meel yar oo cakiran oo ayroboodka iyo xamar jajab afkeeda hore iyo dekedda iyo madaxtooyada waddada dhex marta keliya ayaa muxuu ahay la mari karay arrinkaas halkaasuu maraya marka anagu saacaddaa markay noqday uun howshii socotay ayaanu ka qaadanay qayb runtii aad yo aad ayaana soomaalida joogtay iyo ciidamadii joogay iyo cid kastoo joogta qoraga loo qaaday dabadeedna waxaa la gaarsiiyey in magaalada laga saaro cadowgii al-shabaab waddankana la gaarsiiyo inay magaala madaxda soomaaliya oo ah city of soomaaliya oo bayskii soomaaliya maskaxda soomaaliya ah in soomaalidii kala tagtay labaatanka sano iyo dhowrka kala maqneeday dib loogu soo celiyo isla mar ahaantaasna inay gurigoodii hooye u tahay annaan laga lahayn loo muujiyo layskuna doorto oo markii laysu yimiday lagu doorto muxuu ahaayeeto cid allaale ciday rabaan soomaaliya ay doorato halkaasna dowladnimadii soomaaliya iyo qarannimadii soomaaliya iyo midnimadii soomaaliyaba laga unku halkaas meelkugaar bay ahayd dowladdii meelkugaarka aheeday intaas soo qabatayna marka xilligaa la gaalay labadi kun iyo labaiyo tobankii aan soo gaarsiinay doorashadiina la galay waxaa si doorasho dad looga helay nin kale oo u noqday mas-uul xasan sheekh maxamuud sheekh shariif loogaga helay isaguna wuu soo dadaalay kaas doorashadii iyo uu soo gaarsiiyey wadankana magaalada waa ka saaray cadowgii wuuna suuro geliyay in soomaaliya isu timaado kan isaguna maamulkiiyo dowladdii ka dambaysana waxay suuro gelisay inay maamul goboleedya dhisto oo ka turjumaya dadka deegaanka si wax midaysan oo soomaali ka dhexeeya loo unko waa gartay waa gartay waxaad sheegtay magaalada in al-shabaab laga eriyey ama laga laga saaray xaafado iyo wadooyin hore u xirna inay furmeen lakiin xaqiiqdu waxay tahay magaalada muqdisho sida la ogyahay ammaan buuxa weli malaha qaraxyaa ka dhaca dad baa lagu laayaa marka maadaama hadda muddo toddoba sano ama lix sana aad magaaladii soo joogtay aad sarkaal ciidana ahayd aad aad uga xog hayso waxa waddan ka socda magaalada ammaankeeda maxaa loo sugi la-yahay caqabadaha ugu waaweyn ee haysta muqdisho in magaalo ammaan buuxdaha laga dhigo maxay yihiin horta marka ugu horeysa labaatan iyo toddoba sannadood oo dowlad la-aana ayaa lagu jiray oo hubka shacabka u haysto cid kastaana ay haysato oo aan dowladda gacanteeda wax ku jira aanay jirin taasu waxa waaye annaguna waxaan ku jihaysnayn inaan cadowga keliya oo aan leenahay uu yahay al-shabaab la dagaalanka al-shabaab ayaa aan ku jihaysnayn umaanaan soo jeesanin kuwa annaga naga mid ah ee aan shabaabkana ahayn qoryahana aan ku haysta waddanka ee iyagu muxuu ahaay weli wax ku qaribaya wakhti umaanaan helin cadowgaasaan ku sii jeesnay taas ayaa waxay keenta marka inay wakhti dheer nagu qaadato nima yacni laba daran mid soo daa waaye waxaa nooga daraaday cadowga al-shabaab oo aan ilmana dhaafayn caruur dhaafayn waayeel dhaafayn cid masuulana aan dhaafaynin aan nooga daraada midaan isbaaristayaasha waa gartay mid waxaa jirta mararka qaarkood dadka qaar ay sheegaan oo ah inay magaalada ka jiraan ganacsato iyo siyaasiyiin iyo dad dagaalkii sokeeye iyo intii wadanku nabad la-aantaha ka faa'iiday milyaneero aaminsan in wadanku hadduu nabad noqdo ama magaaladu ay noqoto danahooda inaysan u soconayn arrintaas wax ma ka jiraan bay kulata
waa run waaye wax badanaa jira oo dowladnimada hortaagan oo nabadgelyada hortaaganaa jira wax yacnii waadna garan kartaa waa wax waktigu uu keenay waa run niman ganacsada ah oo iyagu muxuu ah hanti soo gata dabadeedna si canshuur la-aana waxooda mugada soo dego oo qani ku noqda oo aan rabin dowladnimada waa ay jiraan sababtu waxay tahay dowladnimadu taxation may ka qaadayaan taxationka laga qaadayou diidayaa taxationka in dalkiisu ku dhismaayo uma muuqato ee isaga waxa laga qaadayou dhibsanaya waa caqaba taagan waay waxaa caqaba taagan nimankii dalka labaatankii sano hubka ku haysto xooga oo meesha haysta dowladdii horena riday ayaa muxuu ahaayo laga qaaday iyaguna caqabad bay kutoodu way ka soo horjeedaan waxaa kaloo caqabad ku ah maamul kasta oo yimaadaahu wax waaye daduu meesha ka bixiyaa daduu soo geliyaa cusub dadka ewel waxhaystay ee laga qaaday mas-uuliyaddii ay ewel haayeen na caqabad bay ku noqonayaan waayo iyaga bannaankaa la dhigay waxaa kaloo caqabad ah oo noqon kara oo horusocodka dowladnimada ay hortaagan qayb ka ah dad xilkii iyaga ay rabeen ka waaye hadba maamulkii markaa yimiday mar walbaba maamulka yimaada dadaa dhibana ku ah dadkaas dhibanaha ku ahna waxay maamulkaas u dhimi karaanay u dhimayaan kama fikirayaan aayaha soomaaliya inuu dul qaato ou samro oo asaga yacnii inuu muxuu ah wax la-aado ay dhaanto in mxu soomaaliya oo dhan wax ay weydayo inuu isagu waayo inuu isagu waaya inay roon tahay dadan garashadooda ay aqoontooda gaarsiinayn ayaa ku badan dadka saas ayaana dowladnimada soomaaliya iyo abni darada magaalada muqdishoba sababaheedu ay ka mid yihiin waa gartay dhowr sanona waxaa la soo shaqaysay dowladdii sheekh shariif afartii sano xasan sheekh maxamuud madaxweynahana waa la soo shaqaysay markii dowladdan cusub hadda farmaajo iyo ay la wareegeen dareenka shacabka iyo dareenka magaaladu see ahaa actually aad iyo aad uu fiican yahay marba marka ka dambaysa waa fiican yahy aniga intii aan tegey maamulkii shariif sheekh axmed oo ra-iisul wasaare ka ahay maxamed cabdulaahi farmaajona si wanaagsan ayay u shaqeeyeen oo meel zeyr ahaa laga soo qaaday xasan sheekh markii uu yimid madaxweynihii hore isaguna markuu yimidna meel fiicanuu soo gaarsiiyey oo aqoonsi soomaali dowladnimadeedii oo dhammaystiran maamul goboleedya oo u suubiyey ciidamada oo iyagana muxuu haayeyto ewel lulanayey oon macnaha ka takoorigooda iyo nidaamkooda aan ku fadhin oo ku fadhiisiyey isaguna waxbuu soo qabtay dowladda tan hadda timiday runtii way ka abortunity fiican tahay dowladii ka horreeyey sababtu waxa ay tahay soomaaliya oo dhan ayaa dooratay soomaaliya oo dhanaa doorata markan ku leeyahay lixdii bilood oo ra-iisul wasaaraha ahaa oo dowladdii madaxweyne shariif sheekhmed ka ahay ayuu dadka riskiga u bareeray oo saraakiisha iyo ciidanka dagaalka kula jiro u ahay isagoo ra-iisul wasaare ah waa lagu bartay baratinti lagu bartay iyo guulihii amintaas oo asaga iyo madaxweyne sheekh shariif ay keeneen isaga oo loo xiise qabo ayaa laga qaada xilkii waa laga xumaaday oo in haddiiba farmaajo ra-iisul wasaarenimadii laga qaaday inaan hore in loo socdo la rabinin ayaa shacabka soomaaliyeed ee gobolka banaadir joogay isu sheegeen shacabkii kaloo dibadda joogay gaarsiiyeen taas waxay keentay tartankiisii marka uu ku soo noqoyey waxaa la sugaaya asaga iyo sheekh shariif inay yimaadaan labadooda maadaama la sugaaya asaga ayaa nasiib u yeeshay haddii uu u yeeshayna waxaa loo soo dhoweeyey si maxaa kaa galay ah waa gartay hadda hawsha ugu weyn oo aan isleeyahay way ka socotaa magaalada muqdisho waa arrintan hubka dhigista oo dowladdu ay sheegtay inay doonayso in cidan ciidan ahayn ama military ama boolis ha ahaadee magaalada aysan hub ku haysanin see u aragtaa adigu maadaama aad ciidanka ka tirsantawaa sax waay waa sax waay waa kelimad saxiixa waay waa tallaaba mudan in loo qaado geesinimay u baahneed waana loo qaaday waxa waaye in magaalada muqdisho dad hubka laga dhigo waxaan ciidamada qalabka sida aan ka ahayn in hubka laga qaado waa sax waaye ciidamada qalabka sida laftooda kuwa aan muxuu ahaayeyto aan waajib qaran ku haynin oo muxuu ahay suuqyada la taagan beledka ku dhex maraya waajib qaranna aan haynin iyagana in laga xareeyo waaye kelimad taasuna waxay daliil waxay faa'iido u tahay shacabka soomaaliyeed oo dibadda iyo gudaha jooga inay yimaadaan ilmaha iyo naagaha u soo fasax tagaan odayaasha daltabyadu haysana ay yimaadaan magaalo aan qoray lagu arkaynin oy xurriyad u soco karaan in looga dhigo haddaan hubka laga qaadinna ma noqon karayso waa gartay dabcan dhaliilo badan baa ka yimid oo dad badan baa kasoo horjeestay oo ama siyaasiyiin ama ama dibadda ha joogaan ama dal gudihiisa ha joogaan arrimaha ay u sababeynayaan dhaliilahoodana waxa weeye muqdisho keliya maxaa looga qaadaya matalan waxaad moodaa dadka qaarkood xataa dhinac qabiil inay u dhigayaan oo abeelo gooniya keliya hubka laga qaadaya beelihii kaloo soomaaliyeed oo gobolada kala deganaana waa haystaan dhaliilahaasu miyaysan sax noqon karin
ma noqon karaan ma noqon karaan markii si loo fiiriyo waxa weeye ma noqon karaan dadka halka arrim oo xoogaa dadka shaki geli karaahu waxay noqon karaan dadka gobolka banaadir dad soomaaliya waa gobollo gobolaana loo qaybsaday dadkaa waxay qabaan state of banaadir xaquuqdeedii lama siinin dadkii lahaa oo loo yiqiina soomaaliya inay meeshan isugu timaado oo meel soomaali ka dhexaysa ay noqoto laakiin xaquuqdoodii ay ka helaan ayay rabeen arrinkaasoo la duudsiiyey iyo iyagoo meesho jooga oo gobol kale gobolkooda hubkooda ku haysta ila cid waliba gobolkeeda iyo hubkeeda ku haysatahay aa laydinka qaadaa cuqdadeedu way jirtaa laakiin micno ma kordhinayso haddaan dhahno heer hebel cuqdad ha laga ilaaliyo ama ujeedda gaara ha laga ilaaliyo haddii layidhaha hore uma soconayno saa daraaddeed in laga qaado waa sax in la ilaaliyoon la dilinna waa sax oo dowladdu ay damaanad qaado mas-uuliyadda shacabka gobolka banaadir amnigiisa shacabka gobolka banaadirna laga qaado qoryaha ay muxuu ahaayeeto dadka waxmagaradka oo iyaga ka midihi ay wax ku dhibaataynayaan in laga qaadaahu waa sax waay waa garta taasu marka waxay dib ugu soo noqonaysaa dad baa aaminsan soomaali badan in soomaalida weli diba heshiisiin saxa aysan ka dhicin qaar baa aaminsan in soomaalida wax dhib weyn oo hadda qabiilo is haysta aysan jirin marka shakiga noocaasa ma moodaa in diba heshiisiin dhaba weli loo baahan yahay muqdishose markaad fiiri sidoo aad deganayd ma jiraa kala shaki qabiil oo weli jira dagaalka sokeeye kadib
waxa waaye horta dagaal sidii loo dagaalama lama heshiinin heshiis saxa oo dhammaystiran lama gaarin shakiga yaroo hadda state of banaadir ama gobolka banaadir dadkiisa qabaahuna waxa waaye ama dowladdu inta hubka idinka qaado dabadeedna hodhow tooley laydinku dilaaho muxuu idinkoo sacaboolaya laydin yimaadaa oo qabiil kaloo idinka idin lamidi oo inta hubka idinka qaado idin dilaa shakigu horta kaas waay laakiin shakigaasu ma shaqaynayo dowlad madax bannaana nooxur ah dowladda hubka qaadayna way ilaali kartaa dadka ay hubka ka qaadayso dib heshiisiin dhaba la galo waa sax waana la bilaabay hadda inta anigu aan maaragtay ku soo maqnay howshan ayaana muxuu ahay laga bilaaba magaalada muqdisho rayisul wasaare kusimaha ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya ayaana furay dib heshiisiin qaran oo la dhigay hotel city balasa lagu bilaabay wayna sii socaysaa waayo waxaweye waxaa loo baahan yahay in aan laysku kalsoonaano oonaan kala shakin oonaan anagu haddii biidma ka gudubno wixii lasoo maray inaan ka meyranaa loo baahan yahay waa gartay dowladdii hore aad shariifkaad la soo shaqaysay sidaan sheegnay afartii sano xasan sheikh baad joogtay soomaalida waxaa la dhahaa inta badan wixii hore usoo maray iyo dhibkii hore usoo dhacay wax lagama barto dowladdan cusub hadday ku dhihi lahayd adiga lagu dhihi lahaa tala naga sii khaladaadkii labadaas dowladood ay soo mareen si aanaan annagana khaladaadkaas ugu dhicin maxaad ku dhihi lahayd dowladdan cusub dowladda cusub waxba ku dhihi maayo anaa ka mid a oo waxa waaye wixii ka qaldan dee anaaba wax ka toosinaya runtii laakiin dib heshiisiintu waa muhiim xuquuqda gobolladana in la ilaaliyo oo hadda gobolka banaadir oo dhiman xaquuqdiisii loo fududeeyo markee dad baa muxuu ahay saami ay u yeelan lahaa muxuu ahay dadka metelaya dadkaas marka metelaadoodi way la-yihiin oo dhinacaas waxaan dhihi lahaa shacabka soomaaliyeedoo la heshiisiinayay gogol u yihiine xaquuqdooda horta ha la siiyo waa ku talin lahaa xagga arrimaha amnigana waxa weeye runtii waa midan anigu raacsan lahoo sax ah iyadana waxa weeye hubka la qaadayo in meel loo yeelo oo meel la ogya ha la dhigo oo dadka laga qaadayo iyo cidda muxuu ahaayeyto hubka iska leh macnaha hodhowtoole haddii loo baahdo in la qaado hubka waa ogtihiinoo waxaweye dadku lacag u kala baxay wuxuuna lacagta ugala baxay inuu naftiisa ku difaacdo annagaa ku difaacayna hubka keen haddii la yidhaahdo waxa weeye waa dhiibayaa laakiin ama dhaqaalahow ka bixiyaa loo celinaa ama asagoo qanacsan ayaa laga qaadaa dariiqaas in loo aaday kamid taha barkadib heshiisintee qayb ka noqonaysaa laakiin dariiq kaleetoodoo anigu aanu arkayo oo hadda aan dowladdu leeyahay waa ku liidataa runtii ma jirto oo muxuu ahay ku saabsan xagga arrimaha amniga magaalada muqdisho waa gartay dowladda soomaaliya hadda nidaam federaala la samaystay inkastoo doodo badan iyo muran badan uu kasoo dhex maray waxaadna moodaa markii doodahaas ay socdeen dadka reer muqdisho iyo intii muqdisho u dhowba inay nidaamka federaalka si uga soo horjeedeen qofba qof intuu ka fog yaho gobolada fogfogna ay raacsanaayeen nidaamka federaalka hadda mid laysku wada afgartay miyaabay kula tahay fikrad ahaantaada wallaahi horta arrimo siyaasadeed waaye anigu arrimaha amniga iyo ciidankan horta ku fiicanahay arrimaha siyaasadda waa barto jaamacad waa uga soo baxa laakiin kuma shaqeeyo laakiin aniga aragtideyda haddii aniga aan cabiro soomaalida nidaamka federaalka soomaalida uma bisla dadka diidan waxa waaye waxa lagu diidan yahay waxa weeye dad xaquuq lahaa xaquuqdooda ku waaye nidaamkan federaalkaahu xaquuq in lagu helaa la rabay in maamul goboleedyada iyo gobolada iyo degmooyinka laga keenaa la rabay dad waxaa soo baxay beelo soomaaliyeedoo aan degmooyin iyo gobollo ku filan aan lahaynin taasi waxay keentay in muxuu ahaayeyto iyadoo loo danaynayo beelaha aan goboladooda dhulkooda goboladooda ana fahaynin in muxuu ahaayeyto four pointy five lagu celiyo ee aan loo aadin sidii muxuu aha gobolada dadaa ku dhib qaba oo runtii dadaana ku faa'iiday marka nidaamka federaalka hadday tayda tahay waxaan oran lahaa halana ka daaye tiinni hore halanoon celiyo madaxweynayaasha maamul goboleedyaduna gobarnatoryaasha gobolada ha naqdaano hal madaxweyne oo soomaaliyeed oon doorannay na aan noo ahaado hogaanka awooddana dowladda dhexa hal ahaato ayaan dhihi lahay anigu tayda hadday tahay khilaafka soo kala dhex galay dalalka khaliijka carabta oo sacuudiga iyo imaaraadku dhinacayihiin iyo dhinaca qatar dowladda soomaaliya hadda dabcan sida muuqato waxay go'aansatay ina dhexdhexaad ka noqoto sidee u aragta adigu dhexdhexaadnimadaas dhexdhexaadnimadu waa sax aad bay sax u tahay annaga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mas-uuliyadda soomaaliya maanta asagaa loo doortay dhihi mayno waa madaxweyne hub la yimid eena inqilaaba ma dhahayno waa madaxweyne rabitaanka shacabka rabitaanka ciidanka lagu akuusgareeya xildhibaanada inay doortaan oo la rabitaanka dibadda iyo gudaha uu ka helay kalsooni inuu mas-uul naga noqdo mar hadduu mas-uul inuu naga noqdo aan u doorannay meeshow asagu farta ku fiiqo ou yidhaah tanaa danteenna ku jirtaa ayaan abbaaraynaa in la leexleexdana looma baahna annaga danteenna waxay ku jirtaa waa tabar yarnahay haddaan dowlad soo baxda ee waxaan u baahannahay oo dhanna siinaysa oo na kafaala qaadaysoon dugsanno oo awood leh oo meel kastaan ka liidanahe naga kabaysa haddaanaan haysan ka soomaali ahaan oo naga gacanteenna ku jirin masaakiinaannahe laba nimoo isxiga dhexdooda ma geli karna inaan dhexdhexaad ka ahaano oon maslaxadda wax ka raadinno mowqifka uu qaatay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xaqiiqiyan sidaasaan u arkaa inay sax u tahay waa gartay dhankii soomaaliya arrimahaas halkaasaan ku joojinaynaa oday odayaasha magaalada melbourne ee ka midaad ahayd welina tahay inkastoo sanado badan hadda aad waddanka kasoo shaqaynaysay jaaliyadda melbourne ama australia waxaa la yidhahdaa khilaafka soomaaliya ka jira iyo kala qaybsanaanta iyo aad buu uga jiraa howlahaas waad ku soo jirtay khilaafka intaas la eg marka loo isu fiiriyo soomaaliya iyo iyo qurbaha gaar ahaan melbourne iyo australia qabiilka iyo dhibka iyo kala qaybsanaantu dhinacee ku badan yahay waxuu ku badan yahay banaanka dibadda dadka jooguu ku badan yahay anigu jaaliyadda soomaalida australia waa isoo dhoweysay xaflad loo dhan yahayoo jaaliyadda soomaalida australia ama communitiyaasha australia ama qabaa'il haddii la yidhaahdoba ay ku dhan yihiin oo xaflada oo afura ayaa la ii sameeyey iyadana wixii aragtidayda ayay i weydiiyeen waa uga jawaabay waxaana ka codsaday iyagoo isku jira way wax iga weydiiyeen ciidanka la dhisayo sideed iyo tobanka broblemkooda iyo waxeeda iyo ciidanka xooga dalku maxuu muxuu ahaayeyto amniga muxuu isugu waayey oo ciidanka booliiska ee nabad sugidda uu ugala wareegi waayey magaalada oo asagoo ama ammaanka waxaasay igala hadleen waxaasoo dhan waxaan u sheegay in iyaga xaggooda ay la'dahay commuunitiga soomaaliyeed ee austareeliya ee labaatanka kun gaaraya ayaa waxaan ka codsaday inay akoon furaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meeluu joogana ay kontribution u aruuriyaan hadday boqolka doolar oo askariga u jooga bannaanka ee ninka iyaga ilmahooda ee waalidkood laynaya kasoo horjeeda ay u quuraan guusha waa la gaaraa dhaqaale darra awgeed ayaa xasilooni darrada u sababa ciidamadii amniga ilaalilahayoo dhaqaalahoodu yar yihiin dowladduna ay tabaryar tahay a u sababa saa daraaddeed waxaan ka codsaday jaaliyadda soomaalida dalka austareeliya in ay akoon u furaan ogolaadaan inay contribution ugu shubaan waana iga aqbaleen waana u gudbi doonaa madaxda iga dambaysa in akoon leesla og yahay oo jaaliyadda austareeliya oo muxuu ahay aqbashay inay ciidamada soomaaliya xoogga dalka soomaaliyeed lacag u aruuriso haddii baidmaayo akoon loogu shubo muxuu ahayeyto waa miday iyagu aqbaleen midaysnaantii jiri jirtayo kala qaybsanaantii xilligii aniga aan joogana way ka baxday hadda oo austareeliya jaaliyadeedu waxaa sida aan arko iisoo dhoweeyeen marka aan arkay inay dhammaatay oo intaan maqnayba la dhammaystiro hadda hal community la yahay ayay iigu muuqatay saasaana codsiguugu jeediyey sidaasayna iga aqbaleen in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed akoonu furayaan dhaqaalna u aruurinayaan waxaana leeyahay waana u sheego waxaan idhi hadday wax idinku dameeyaan ha idinka baxdo qabyaaladu waa dhammaatay maxamed cabdulaahi farmaajo doorashadiisi ha ku qanca ku qanca inuu muqdisho yimid soo istaagay la doortay oo aan muxuu ahay soomaaliyu community community kama tagtee communitiga weynuu ka soo jeedaa uusan doorane dadkii meesha uu ugu yimiday ee gobolka banaadir joogay ee u yimiday iyo dadkii la joogaba inay si siman u doorteen ayaa ku filan soomaali cadaalad haddii la rabo qabiilka fogaansha haddii la rabo waa laga gudbay
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali